Tababarkan oo kor laga qaadayo sidii balaashadan uga qayb qaadan lahaayeen arrimaha horumarinta siyaasadda iyo garsoorka Koonfur Galbeedka. Walibana lan qowdaya bilaanto ku shal dareeranga ururada bulshada tumanka xaafadood ee Baydhabo, bilaanto golaha wakiilada Koonfur Galbeed Soomaali iyo mas'uuliyiin kale. Wasiirka Wasaaradda Bilaanti iyo Arrimo Qoyska Dowladda Koonfur Galbeed Nasre Aweesa Sheekha iyo waliba ku qaybgalayaalka tababarkii kala dardaarantay iyo ku faa'iideysadanga casharrada iyo biyayaan macallimiinta.
runtii barnaamijkan halkaan noogu furmi doono oo leadershipka ah qof walba mansabka iyo magaca uu ku fadhiyo waan idinku wada salaamay Ee, waxaad isugu jirtaan wasaaradda arrimaha gudaha cadaaladda arrimaha bulshada ee, ee, dad kale oo runtii siyaasadda ka madax bannaan oo ra- leh leadership program Ee, runtii maanta waxaa meeshaan aan isugu imaanay waxay tahay ee, aan aad iyo aadna ugu faraxsanahay horta tababarka oo dhan waxaa waaye gabdho waaye Ee, gabdhahaasna waxa laga dan leeyahay iyo waxa meesha noogu qoran waa hogaaminta ama leadership program sida loo yaqaano leadership programna waa baaxad weyn waa la fasiraa haddii la dhaho waqti badan uu qaadanayaa Ee, waxaan kaloo runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay in wasaaradda haweenka wax badan ayada training ay bixin jirtay ayada tababarka ay bixin jirtay tababarkaasoo maanta runtii ay ku wareejisay oona bixin doona gabdhihii ayada ee tababartay To- eh, taasna waa farxad iyo guul kaloo weyn oo usoo hooyaday oo usoo hooyatay wasaaradda haweenka ee ku-kuleysaanka arrimaha bulshada gabdhahaasoo runtii aan filaayo in ay qaateen shahaado shahaadadaas markay qaadanayeen qofka markuu shahaado qaadanaya micnaheeda waxaa waaye waa qof la aamini karo dadkana wax tari kara yacni markii tababarka maanta aad idinka hadeertaan meeshaan fadhisaan aad qaadataan waxaan rajayn doonaa idinkana sida ayagoo kale in Tababarkan ayaa ujeedadiis waliba yahay tay sidii kor lanka qaadan lahaayay xirfado iyo horumarinta gabdho ee deegaanka iyo sidii aan ku qayb qaadan lahaayeen arrimo siyaasadda garsoorka dalka.